إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen qaar ka mid a ciidamada kenya ee dalka duulaanka ku jooga madaxweynihii hore ee dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka qotada dheer ee maamulka dowliga ah ee shisheeyuhu ka hirgeliyey soomaaliya oo shareecada islaamka kula jiro gurmad raashin qaybin ah ayaa waxaa la gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaano ka kala tirsan gobolada mudug iyo shabeellaha dhexe deegaanada maamulka puntland uu ka taliyo ayaa waxaa laga cabsi qabaa in qamrigu uu gaaro heer maqaaxiyaha lagu gado maadaama uu markan ka soo gudbayo in dhuumasho lagu cabo hilibka geela ayaa waxaa lagu kala iibsanayaa suuqyada magaalada muqdisho kadib muddo dhowr maalmood ah oo magaalada laga waayey laba beelood oo walaalo ah ayaa diyo waxay ku kala qaateen munaasabad ka dhacday gobolka gedo inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen qaar ka mid a ciidamada kenya ee dalka duulaanka ku jooga weerarka ayaa wuxuu ka dhacay fariistiin ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka hosingo oo ka tirsan gobolka jubbada hoose una dhow soodin beenaadka ay wadaagaan labada dal diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa xalay waxaa laga maqlayay fariistiinka ciidamada kenya halka ay ku leeyihiin faafayn dheeriyana kama aynaan helin wixii khasaare ee kenyaatiga la gaarsiiyey marar badan oo hore kenyaatiga halkaa ku sugan waxay la kulmeen weerare kaga yimid xarakada shabaabul mujaahidiin iyadoo weerarada askar looga dilo kuwana looga dhaawacay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu ka hadlay dagaalka qotada dheer ee maamulka dowliga ah ee shisheeyuhu ka hirgeliyey soomaaliya oo shareecada islaamka kula jiro xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in dowladii koowaad ee soomaaliya loo dhisay kun sagaal boqol iyo lixdankii markii xorriyad beenaadka la qaatay ay la timid dhaqankii shisheeyaha meesha uga tegay intii diinta islaamka ay tixgeli laheyd amaba kor u qaadi lahayd xurriyaddii markaan qaadano marka qodobkaas eega dowlad loo dhisay inay ilaaliso danaha qaran jira annaga qaran jiraan ahayn dowladeenna waxa ugu horreeyo inay ilaaliso ay ahayd waxa qarannimadeenna ay ku dhisan tahay diinta afka maxaanku irahda dhaqanka maxaanku irahdaa waxaasoo dhan nasiib darro waagaas waxaa dhacday gaalkii caddaa ee tagaaniga ahaa ee meesha ka tegay xafiiskiisiina waa fariisanay dowladdii cusbeed haddaan ahayn sidoo u libisan jiran waa u libisanay oo dhaqankeennii waa xoogaa yar waa ka leexanay qawaaniintii iyo wixii asiga uu dejiyo ku dhaqmi jirayna waa ku dhaqanay luqadiisiina waa ku dhaqanay oo haddaan aftalyaani ku hadlaynin ilbax ma ahid ama haddaan aftalyaani ku hadlaynin nin cilmi leh nin aqoon leh ma ahid yaa yaa dowladdeena ka dhaqan gashay meeshii asigoo kasii hadlaya dagaalada lala galay shareecada islaamka ee maamuladii kala dambeeyey ay ku kaceen waxa uu soo hadal qaaday kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii markii dowladdii dalka ka jirtay ay toogatay wadaadda ka hor yimaday xeer baadil oo shareecada islaamka ka dhan ah oo dowladdu soo saartay marmarka qaarna waxaa dhacday dadka ayagoo diinta daafacayo ayay dowladda inta la diriraan ay u dhimanayeen kun sagaal boqol todobaatan shantii niman wadaadaah ah qaanuun dowladda soo saartay yidhi qaanuunkaas waa baadil diinta islaamkana kuma haboono maxkamada inta la geeya dulliga xukumaa iskool bulisiya la geeyaa la toogtay hal iyo laba iyo saddex iyo afar shan ayagoon ahayn ayagoo allahu akbar ku haya maalin baabuur inta lagu qaadaa tiirka la wada taajiyaa la wada toogtay diintay u dhinteen ay daafacayeen yaa laga daafacayay dowladdii maxaan rabaa inaad dareentiin meelaha oo mushkiladaheenna ay kasoo kasoo burqanayeen ay ka imaanayeen asigoo muujinayay colaadda loo qabo shareecada islaamka ayuu sheegay inaanu weligii arag dugsi qur-aan ku yaala dhul dowlad oo ay bixisay laakiinse uu arkay oo keliya dugsi qur-aan jidadka dhexdooda ku yaalla boqolaal sano ka hor sidai aan qur-aanka u baran jirnay yaan weli u barannaa jidka ku dhex yaallaa dugsi qur-aanka ama sida masaajidka oo kale dhul yar oo nin bixiyey uu yidhi muxuu aha dugsi qur-aan ha laga dhigo ku yaallaa dowladdu dhul ma siin dugsi qur-aan dugsi qur-aanku waxay ahayday in uu sistamka tacliinta ee dalka uu ka mid noqdo oo ilmaheenna muxuu ahaay waa meeshii ababista ay ka bilaabanaysay oo cunuga ku kala indhaqaadayay oo wax ku fahmayay yaraantiisii oo wixii markaas lagu shubo weliba ay waxa ku jira oo ku daahayo ku waarayo oo aan laga bixin karin hadhow ay noqon lahaayeen akhlaaqda suuban dariiqa saxda ah diinta maxaanku idhahda xaniifka saxda ah cagsigeeda halkii dugsiyada qur-aanka la qurxin lahaa wuxuu hoosta ka xariiqay in la dhisi jiray kuleejyada oo laga soo minguuriyey reer yurub kuwaas oo daruus maada ahaardada lagu baro dugsi qur-aankiioo jidka ku dhex yaalla ayaa dowladaheenni waxay dar- derbiye qurqurxoon iyo iskuulaad ay u dhisaayeen kindergarden k g xanaanada carruurta loo bixiy waxay ahayd meeshaas xanaanada carruurta yurubaa laga keenay yurub system yurub ah nooga yimid waay wuxuu intaa ku darin dowladuhu aanay dhisin wax masaajid ah laakiin beddelkeeda dadka shacabka ay lacag dhiibaan islamarkaasina iyagu ay lacagtii aruursadeen masaajida ku dhisaan taasina waxay muujinaysaa sida maamulada dimuqraadiga amaba cilmaaniga ah ee dalka ka jira ay colula yihiin oo ay ula dagaashan yihiin una necb yihiin shareecada islaamka iyo goobaha cibaadada ku dhawaad shan sano xasan sheekh maxamuud uu madaxweyne ka ahaa dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay muqdisho islamarkaana shisheeyo uu dhisay ma jirin wuxuu asigii qudhiisu diinta islaamka u qabtay hadday tahay dugsi la dhisay amaba masaajid la dhisay cagsigeedana waxa uu ku jiray dagaal shareecada islaamka ka dhana weliba midka loo bixiyay la dagaalanka argagixisada ee maraykanka iyo reer yurub iyo shisheeyaha kale dhaqaalaha looga qaato danahoodana loogu adeegayo inta uu xilka hayay wuxuu dilay dad badan wuxuuna dhaawacay kuwo kale iyadoo kuwo kalena xabsiyada uu dhigay halka qaarna uu shisheeyaha u gacangeliyey dad badan ayaa isweydiinaya waxaa kusoo beega in xilligan xasan sheekh maxamuud uu xaqiiqada ka hadlo iminka waxaanu joognaa xilli ciddii shareecada islaamku ka dhab tahay xag jir amaba argagixiso loogu yeero xasan sheekh maxamuud ayaa arrintaasoo hadal qaaday waxaanu sheegay inaanay ahayn in hadalladaasi dheg loo dhigo ee loo baahan yahay in gaashaanka lagu dhufto waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo ha ka cararin diinta waxa aad leedahay waaye waxaa noloshaada adduunye midaada aakhira ay ku salaysan tahay waaye ha ka cabsanin islaamista waay iyo xagjir waay iyo ama ah muxuu ahay ajnabigu gaaladu saan ku tiraa iyo ama ah muxuu ahay kan lagugu reebaa iyo ma aha midka adiga inta ku yimaado ku dhahay waryaha koox hebelaa tahay hebelaa tahay bax inaad tiraahdo waa tag waryaha beenloobaa tahay beelaash xayta ah dadkiyaa la kala koombokoombaynaa la kala qabaqabaynaa qaanada iyo kalaro kala goonigooni ah loo yeela adig koox hebelaa tahay adig koox- war aniga qof muslaan ah multasim ah diinteydaan ku toosana waxaanad sheegaysid aniga ma aqaana kalaab dadley hadday yihiin orod intiila ula tag in la yidhaaho wuxuu sheegay in loo baahan yahay in qof waliba ay tahay inuu ku biiro ciddii diin leh ee uu xal u arko ka mid ahaanshaheeda meeshaa wax ka baran karto ka baro meeshaad muxuu ahay dad kula qiyam ah oo kula fikir ay joogaan ku biir la joog yaan lagu dhihin kuwaan waa kuwii geesaha lahay kuwaan waa kuwii seynta lahay yaan lagu dhihin adigna ha ka cararin intii uu madaxweynaha ahaa xasan sheekh maxamuud waxa uu mar sheegay in loo baahan yahay in aan shareecada islaamka la isku walaalaysan ee la isku walaashado soomaalinimada sida uu hadalku u dhigay inkastoo hadalkiisa iminka xaqiiqo badan ay ka muuqato haddana kama tanasulin qorshihiisii ahaa dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka waxa uu ugu yeeray argagixisada iminkana waa murashax u taagan xilka madaxtinimada ee dowladda federaalka ah gurmada raashin qaybinaha ayaa waxaa la gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaano ka kala tirsan gobolada mudug iyo shabeellaha dhexe mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin iyo biyodhaamin ka sameeyey deegaan dhaca koonfurta gobolka muduga ku dhowaad saddex boqol oo qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka bacaadweyne ayaa waxaa la gaarsiiyey gurmad raashin qaybin iyo biyodhaamin iskugu jira kaasoo ay baahi weyn u qabeen qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyey deeqdan ayaa u waramay warbaahinta islaamiga ah magacaygu waa cabdulaahi maxamuud yacquub oo jooga bacdiweyn Haye.
degmada bacdiweyn maanta maxaa ka jira bacdi maanta waxaa ka jira macawuno Haye.
iyo khayr Haye.
iyo liibaan Haye.
bariiska sokorta burka ee saliidda qalabkaasaa ka jira haye adiga maxaa lagu siiyey?
yaa Adiga maxaa lagu siiyey?
aniga waxaa laysiiyey saddex ilaa shay oo is- oo isdul saaran aan ag fadhiyo maxay isugu jirtaa meesha sokor Haye.
bariis Haye.
bur Haye.
saliid Haye.
waa kaa daahir maxamed xamuud deegaanka bacdweyne maanta maxaa ka jira waxaa ka jira xaraka al-shabaab waxay keentay badar Maxaa isugu jira badda?
bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid haye ay isugu jira adigu dadkii waxaa lagu siiyey waxaad qabtaa?
dadkii waxa la siiyan ka mid ah maxaa lagu siiyey adiga waxaa la siiyey bur iyo sokor iyo bariis iyo saliid musee u aragtaan wax isleedis waxaan ka aragnaa aad baa ugu faraxsanna dhanka kale jamciyadda al-ixsaan al-khayriya ayaa raashin ka qaybisay degmada aadan yabaal iyo deegaanka alkowthar oo hoostaga degmadaas kana tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe raashin qaybintan ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan boqol iyo konton qoys oo ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen waana kuwan qaar ka mid ah dadkii la siiyey raashinka oo ka waramaya dareenkooda magacayga iidi ucmar aa laydhaha maadaama waxaan lala joogoolay islaamka maadaibal waxaana laku- waxaana laku siiyaa macaawino waxaan siiyaa jamciyadda al ixsaan alkhayri xaymaan masiix waxaa ka mid ah haaf bariisa haaf sokora haaf eh, mataqaanaa eh, bura iyo laba caago saliida aaleyraa cadaan maxamuud weheliye waxaan ku joogaa degmada aadan yabaal waxaana la siiyey haaf bura haaf sokora haaf bariisa laba caagoo saliida waxaana siiyey jamciyada al ixsaan al khayriya ilaahay kor ha ka dhigo diinkana ilaahay ha nagu anfaco waxaa la yidhaha caash waxaan joogaa mag- degmada aadawa mujaahidiinta meel walbay joogaan cadowgoor allah qabta korna allah ka dhigan leh waxaa nagula siiyey muxuu haatee wax fiican oo mataqaanaahay ishag mujaahidiintu ayna siihayso waxay noo siisay inaan tabaalaysannahay waxbaa noola siiyey abaar baan inayna saamaysoon mataqaanaa u baahannahay wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka socda gurmad loo sameynayo dadka abaaruhu saameeyeen kaasoo ay hormuud ka yihiin guddiga gurmadka abaaraha ee ay magacowday xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo jamciyadda al-ixsaan al-khayriya deegaanada maamulka puntland uu ka taliya ayaa waxaa laga cabsi qabaa in qamrigu uu gaaro heer maqaaxiyaha lagu gado maadaama uu markan kasoo gudbayo in dhuumasho lagu cabo haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya gudoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulka puntland cabdilatiif sanyare ayaa sheegay in ay xaaladdu ku dhow tahay in qamriga maqaaxiyaha lagu gado marka la eego sida uu ugu faafayo deegaanada uu ka taliyo maamulka uu ka tirsan yahay sanyare ayaa hadda ka hor sheegay in uu aad u dhibsado aadaanka masaajidda waxaana la isweydiin karaa marba haddii uu dhibsanayo aadaanka iyo masaajidda muslimiinta lagu yaqaano wuxuu ku diidayo qamriga dad badan ayaana hadalka sanyare ku tilmaamay mid afka baarkiisa ah waxaa la rabaa inay dhinaciina ka qayb qaadataan oo bahashaa nala suulisaan waa ka ballanay waxa weeye bahashaan eh, khamrada ah hadday sidaan hadda ay ku socoto loo daayo hadda khamrada ninka cabbaa waa la dhuuntaa qofka khamrada cabbaana wuxuu dadka uga dhex uga dhex ka mid yahay qofka ugu xun oo bulshada agteeda sharaf kuma leh hadday sii socoto waxaa la gaarayaa in bibitooyinka lagu gado oo makhaayadaha marka cunnada la dalbadalaya cabitaan maxaan kuu keenaa ma khamri mase liin hadday bahashu badato marka dambe ummadda saa u gaarto ummaddana wada cabidda- cabideeda badsato oo ay dhaqan bay noqonaysaa marka dambe goobaha ay ka taliyaan maamulada uu shisheeyuhu ka dhisay soomaaliya ayaa waxaa aad ugu badan maandooriyaha noocyadiisa kala duwan kaas oo loogu talagalay in lagu baabi'iyo akhlaaqda ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxaana hagardaamadaas hoosu dhaca ah ka badbaaday bulshada ku nool walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab hilibka geela ayaa waxaa lagu kala iibsanayaa suuqyada magaalada muqdisho kadib markii muddo dhowr maalmood ah magaalada laga waayay kawaanleyda hilibka ayaa la arkayaa iyagoo aada u mashquulsan islamarkaasina dadka u miisaamaya hilibka geela waxay sheegeen in la xaliyey khilaaf horay usoo kala dhex galay iyaga iyo dulaalinta geela gada oo dalbaday lacag dheeraad ah waxaa sababay macnaha nimanka dalaaleyda ahaa tiray lacagaa noogula dara hilibka ma fahanti haddana waa laga heshiiyey waxbaa meel leesla wada dhigay qiimihii hore aan wax lagu wada wado aa go'aan lagu gaara ruuxi mooda soddon kun ka ahaa jiray hal doolay baroo naqay kii halka doolar ahayna soddon kunoo naqay wax kaloo jira male xoolahana qaali waxaa sababa xoolaha qaali waxaa la isku dagaalaba waa intaas ma oho maya ebel bay hilibkeeda laba qiimoo kala lahay kiilada jiirkaa shan doolara la gedi jiray kiilada caadigaana afar doolaray ahaa jirta tii oo jiirka aheyd ah hadda waxaa noqotay tii kariska camal aheyd shan doolar oo laf leh lix doolar jiiri saasoo naqay waxay sheegeen in maalmihii tagay ay shaqa la-aan ahaayeen laakiin iminka ay midida daabka hayaan saddex beri xoola kabanka lama shaqayn dadweynuhu shaqalaan ku dhacday saddex beri imise qof ayaa shaqalaan u jeefatay kabanka arkayso dad hilibka inta wadi la keena xoolihiisa waa waa gudbaa waa la qaadaa xaafada la kala qaadaa marka halkan shaqo ka yimid maanta falilahi alxamdu shaqada way soo laabatay waa arkaysaa Eh, alxamdu nolosha way soo laabatay birina waqti birina ka badan rajayna insha allah waxaan la wadaagaa shacabka anoo fursada ka faa'iidaysanayo in la isku duumo innaga danaa kawaanleydi markaan isku duumana aan mid naqanay dalaalkii waa hakalaan gelina kordhigiiska marka shacbiga waxaan faraan isku duumaan ay midoob wax ku- dhib dhib kasta waxaa loo bixi- waxaa loo bixi karaa in la midoobo maamul xumada ka jirta magaalada muqdisho ayaa waxa ay sababaysaa in mararka qaarkood ay ganacsatadu iskhilaafaan taasina ay caqabad amaba culays ku noqoto bulshada magaalada ku dhaqan maadaama aanay jirin cid si dhab ah arrintooda u kala xalinaysa laba beelood oo walaalaha ayaa diya waxay ku kala qaateen munaasabad ka dhacday gobolka gedo xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo ka dhacda degmada ceelcadda ee walaayada islaamiga ah gedo ayay diya ku kala qaateen laba beelood oo walaalo ah oo ka mid a beelaha dega walaayadaas beelaha kala qaatay diyada ayaa kala ah beesha reer ugaas sharmaake iyo beesha reer yuusuf waxaana munaasabada kasoo qayb galay odayaal ka socday labada beelood nabadoon faarax xiri oo ka mid a odayaasha walaayada islaamiga ah ee gedo ayaa ka hadlay munaasabadii diyada lagu kala qaadanayay isagoona ku wareejiyey diyada awliyaa udamkii halkan waxaan ku wareejinayaa magdiyo afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol ah geelo boqol halaad buu ahaa maxkamadda ay xukuntay toban halaad waa la cafiyey sagaashan halaad oo shan boqol iyo konton dollar neefki ah islamarkaasna noqday afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan ku wareejiyo walaalkii wakiilka ahaa oo- oo maaragtay een, wakiilka ahaa cabdiqani daahir insha allahu tacaala lacagtaas inuu igala wareego aad iyo aad iyo aadna ilaahay baa noogu sahlay insha allahu tacaala muddadii la qabtay waa kasoo horumarnay annagoo ilaalinayna maaragtay waktiga insha allahu tacaala marka walaalka cabdiqani inuu marka igala wareego een, afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol oo dollar insha allahu tacaala guddoonsiiyo oo diyadii maaragtay wakiilka uu ahaa in marka walaalka uu iga guddoomo afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol oo dollar sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay nabaddoonnada labada beelood ee diyada kala qaatay ama ku hadlahayo afka beesha reewga casharmaarke oo naqiibkoodii ah waxaan si xurmale wanaagsan u wareejinnay magtii nala ku lahaa oy nagu lahaayeen beesha reer yuusuf sagaashan halaad oo ku beegan lacagtooda ama ku aadan afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol waxay noo cafiyeen ilaahay ha ka abaalmariye ee toban halaad waana ku mahadsan yihin doorkaas anoo ah nabadoonka guud ee beesha reer yuusuf waxaan ka guddoomay geer wuxuu ahaa si guud boqol halaad oo muqallado ah boqolka halaad waxaa la cafiyey geel toban halaad ah sagaashan halaad oo hashii ay tahay shan boqol iyo konton oo u dhikinto afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol baan ka guddoonnay walaalaha iyaga si wanaagsan oo xushmad leh oo kalsooni leh baan ugu guddoonnay ilaahay baa mahad iskale weliyu damka oo goobjoog ahaa ayaa munaasabadda sidoo kale ka sheegay inuu guddoomay diyada anigoo ah ehludamkii la dhashay ibraahim daahir aadan waxaan la wareegay geelii boqolka halaad ahaa ee xukunta shareecada islaamka maxkamadda islaamiga gobolka laga xukumay geelaas oo ah boqol halaad ah waxaan cafiyey ama dadkii di- eh, lahaa diyadaas ay cafiseen toban halaad waxaan ku heshiinay mar labaad oon u bedelay lacag sagaashan halaad calaaneefna waxaa lo- waxaa la u qaymaynay shan boqol iyo konton dollar waxaan la wareegayaa sagaashan halaad oo bedelkoodii calaaneef loo qiimeeyey shan boqol iyo konton dollar waxaana kula wareegay eh, magaala madaxda gobolka ee degmada ceelcadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan sidan oo kale diya u kala qaatay beelo walaalo ah kuwaas oo horay dad isaga dilay warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta